kulankani oo ah mid ay soo agaasintay wilaayad islaamiga hagedo islamarkaana barbar socotay dowlad diini ah ayaa loo qabtay odayaasha waxgaradka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo dowladda kulankan ayaa socotay laba maalin iyadoona lagu soo gebagabeeyey deegaanka buusaar oo hoostaga degmada ceelwaaq waxaana kulanka ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr oo ka turjumaya xaaladda waddanka waxaan taagaynaynaa soona dhowaynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allaah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose lambar labo in la hormariyo dacwada iyo waxbarashada lana gaaro isku filnaansho bulshada dhexdeeda ah lambar saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah bayaan kadib qaar ka mid a odayaasha ka soo qaybgalay kulanka waxgaarta degmada celwaq ayaa iyaguna ka hadlay waxayna sheegeen inay galab taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka muhiimaddu wuxuu ahaa shirka gaalada u tashigeeda gaalada waa u tashannay inaan dullaysanna oo ilaahay sida uuu ceebay aan u ceebayna oon dulliga ilaahay uu ku sugay aan ku sugno waa ugu tashannay tan ayada ah islaamka waa u tashannay oo waxaan ugu tashannay jiritaankanaga dadnimadannada diintannada inaysan ihaanoobin anigi iyo qoladu soo gaabisane jannu ujeedaanae hanala meesha aan ruug ka dhiganno boqolnimaa jiifto annagana meeshaan nugu dilo janno aan ka galno na qaado waa ogollehe kolkii annaga nala qaadana ilmaha waa idin ogolaanaye sagaashanaa jira aniga maanta cirib nuguma dhinno jihaad inaan ku dhintaan jeclaan lahay sheekh luqman abu anas oo ah waaliga wilaayada islaamiga gedo ayaa soo xiray kulanka wuxuuna u mahadceliyey odayaasha degmada calwa isagoon ku bogaadiyey bayaan ka soo baxay kulankooda annaga haddaan muslimiin nahay waxa gurmadka iyo isumaashaha naga keenayo waa muslimnimada guud iyo iimaanka ehelnimada ah waxaan sudaaraynaa marka isku xiraan iswalaashi isgarab qabid iska warqabid in annaga ehel isu noqonno inaan ka mid noqon cid ilaahi uu jeclaya subxaana watacaala maanta jihaadka ka socda adduunka waa jihaad u dhexeeyo baybalka iyo kitaabka kitaabka munasalka ah iyo waxaa loo yaqaanaa dastuurka ilxaadiga ah ayuu u dhexeeyaa annaga yaan garab siinaynaa kitaabka ilaahay maciisan nahay kitaabkaas marka wuxuu u baahan yahay afka in laga sheego oo la yidhaahdo muslimiin baan nahay lana dufaaci waayo ma dhicis macnaha dufaaci uu baahan yahay markaan dhiigga hurno ayuu jihaadka bulaalayaa dhirtiisana waa waxaa weeyaan dhiiggaas weeyaan diyaar uma nahay dhiiggeenna inaan kitaabka ilahi subxaana wa tacaala inaan ku difaacno
dhowaana iyayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga gedo kulan uula qaadatay odayaal dhaqan oo ka soo jeeda deegaanada ka baxsan gacanta maamulka islaamiga ee gobolka gedo waxaana muuqatay in wilaayadu dardargelinayso kulmaha lagu xoojinayo wada shaqaynta wilaayada ee qeybaha kala duwan ee bulshada